hay-adda Amuda Foundation ayaa deeq raashin ah oo ka kooban bur, bariis, sonkor iyo saliida u qaybisay shan boqol oo qoys oo ku nool deegaanka Geerisa ee degmada Lughaya waxaana ka qayb galay madasha lagu qaybinaya deeqdan raashinka ah mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda Amuda Foundation iyo maamulka deegaanka Gaarisa ugu horeyn xaaji Axmed Cabdi Ismaaciil xiriiryaha hay-adda Amuda Foundation ee geeska africa ayaa ka warbixiyey deeqdan inay soo gaarsiiyeen waxaanu doonayna maanta inaan ku wareejinno maamulka degmada iyo maamulka magaaladaba shan boqoloo qoys raashinkood oo amud foundation ay ugu talagashay dadkii ay saameysay abaaraha ee beryahan dambe ka taagan gobolada awdal iyo selelba taasoo beryahan baa lagu jiray ee gurmudkeedii oo heer qaran iyo heer degme iyo heer gobol intaba lahaa taasoo camudna kaalinteeda ay ku lahayd ee shalay waan wanajoogna guddoomiyaha waan uga mahadnaqayaa ee si wanaagsan inuu shalay noola qaybiyey gargaara maantana waxaan uga mahadnaqayaa mar kale si wanaagsan ay usoo diyaariyeen deegaanka gaarisa oo runtii had deegaan waxa weeyaan afka ku haya bankii weynaa ee banka garyaar leedhaa bankaasoo runtii ah ban markuu roob ku daana nimcada ilaahay ay ka muuqato markay abaare ay da timaadana aad moodaysa nolosha biniaadanka iyo xoolaha iyo xayawaankuba inaanay ka suurto gelaynin dadka dhib badan baa ka muuqata ilaahay baa ka saari kara laakiin waxaa halkan dhammaanna soo wada joojiyey maamul iyo hay-adba iyo cid kaleba waxa weeye dadkeenna maalinta ay taagan tahay inaan isku gargaarno weye wixii karaankeenna aanan ku ducaysano ilahi subxana watacaala inuu ina soo furto cid cid kafaalo qadan karta ma jirto laakiin maalin iyo laba biniaadanku waxa weeyaan duruufta way iska riixi karaan intaasaanu soconnaa guddoomiye shan boqol oo qoys oo ka kooban aad raashinkaydin arkaysaan muddo bila loogu talagalay ayaan isla maanteeda ku wareejisaan maamulka degmada iyo maamulka magaalada geertaba way naga guddoominaysaan insha allahu tacaala dadkii waxaan intan soo bixiyey iyo cid kasta kusoo hawlatana aad baan uga mahadnaqayaa gaar ahaan tiimka la socda camud foundation oo waxa weeyaan shan iyo toban maalmood u dambeeyeyba somalilan gari la garh socday sanaa kasoo bilaabay maantana bartaasi maraya gudoomiyaha degmada gaarisa iyo dadka deegaanka ayaa iyaguna ka mahad celiyey deeqdaani lasoo gaarsiiyey iyagoona sheegay in baahi weyn u qabeen bulshada deegaanka
magaalada geersaa waxaan mar labaadan halkasta halka kaga guddoomaynaa gudoomiyaha hay-adda camud foundation shan boqol oo qoys oo loogu talagalay magaalada ni geerisa shalay tole waxaan soo qaybinay magaalada gargaara oo iyadna shan boqol oo qoys aan ku bixinay maantana shantii boqol oo qoys ee geerisa iyo halkan yaalla oon halkan kagala wareegaynaa anaan u qaybin doonaa isla hadda maxaa yeelay dadkii loogu talagalay aad baan idinka mahad celinayaa foundation ahaan deeqdan iyo iyo waqtiga aadna soo gaarsiiseenba halkaa maanta aan taagannahay iyo wixii galbeed ka xigay waa meelba meesha ay kasii darnayd ayaa lasii gudagalaya waxaa dhimanaya duurjoogtii cawlkii loolin jiray cawlbiyama doon iyo maanta wuxuu dhimanayaa haraad halkan waxaan ku soo dhawaynayaa hay-adda camuud iyo guddoomiyaha degmada lughaya iyo xildhibaanada dhammaan mahad baan inii jeedinayaa waxaan leenahay hay-addan iyaduna raashinka maanta noo keentay camuud baan u mahad celinaynaa dadkii raashinka laga soo qaaday ee tabar lala baxay raashinka la baxay iyagana waanu ducaynaynaa ilaahay ha u barakeeyo walaalhayana amuud muxuu ahaa iyagu noo keenena waanu ducaynaynaa waayo dadka reer geertada bartu way ku dhacday way saamaysay alxamdulillah way arkeen indhoog way ku arkeen waa kuwa maanta waa shan boqol oo qoys weeyaan caalamkuma duwan intaan loonuma keenin weli maanta maanta noo koowa war waanu ducaynaynaa hayadda waanu ducaynaynaa marka hore ilaahay baa mahad leh marka xigana waxaa mahad leh hay-adda camuud foundation oo keentay shan boqol oo qoys magaalada gaarisa man laa yashkur annaas laa yashkur allah baa layidhi ninkaanan aadamaha u mahadnaqin ilaahay uma mahadnaqin aad baan ugu mahadnaqaynaa hay-adda camuud foundation iyo intii soo abaabushay taa aad bay ugu mahadsan yihiin uuna na soo gaadhay waana guddoonnay wakaa nicamka aan hor joogno een dhex joogno ayaan ugu mahadnaqnay sida ay noogu soo gaadhsiiyeen waxaa kaloo noo hadhay calafka xooluhu waa kow iyo caafimaadkii dadka taasina way noo hadhan tahay oo waa lagama maarmaan gurmadkuna inuu sidaa u socdo ayaan rajaynaynaa deeqdan ayaa la filayaa in ay wax badan ka tarto baahiyaha ka haystay bulshada qaarkood danta yar dhanka raashinka